toddoba iyo tobankii bishii koowaad meetankii ayaa waxaa soo baxday reerkii layihahdo muruqa dagaal gala oo ay sheekadu nagu soo gaartay inuu tiriyo nin layihahdo yaasiin axmed xaaji nuur wuxuu leeyahay maantadan dalaysanee dabsigii u fididhee abwaanadu ku deexdeen danabkiiyo hilaacleh sida dilirka cawleed daadkay rogaysaa daadkay rogaysaa dab dhawaanta soo baxay ku dabaalbarteenoo markay dilil ku baaneen anigaaba duunkay ku hundamacay galayoo isku soo dayaayee shaxdan laysii joogsaday tala laysma doontee nin walbaa hog durugsaday godka boqol magarati iyo irmaan daahan baan degay dabrayoo ka moodaya waxay dooda iga tahay dami waa halkiisee huga malaha daacay malaa waan dulbaaxshay aan rogaal ku dayo kale dumbuq iyo rasaas iyo danab weeye sirtadu waa qaran dagaalkii yaanba daaban weeyaan xaq dilaacay weeyaan xaq dilaacay weeyaan qabiil baa dagaalkiis loo ururshay dogobyo dhamac loo dul saaro oo sange loo dulaaloo loo mariyey deeley malaa waan dulbaaxshay aan rogaal ku dayo kale dar alle qabiilkaba duumiyo xanuun iyo duuf iyo xumays iyo dixri baan u haysee hadmaa hadmaa damal har weynoo dooliyo ku yaal hawd ku mariiman doogoo ubax daahay laga dhigay deeqdaasi mudankaa bilicdaasi doorkaa ninka dabac u siiyow maxaad waddan leedahay hadduu dhaqan da'weyniyo yahay daray aan liicayn xidid daabsan leeyahay aan dakarku gaarayn ma daawaadi leedahay waa doog suxaysoo waa wax laga diqoodoo inta ay damqaysaa kolla daasan maayaan qalabkii u daran iyo miynay ku dayayaan daroorrimada roobkiiyo durdurrada waraabshay kaga dayrimoosoo dab cilmay ku shidayaan malaa waan dulbaaxshay aan rogaal ku dayo kale inuu eraygu daran inuu eraygu daran yahay duufaanna kiciyo dawlada gembiyo iyo dawlada gembiyo oo daaraha jiljili karo warankii dalaysnaa doorhoonow la siman yahay da'dii hore abwaan jiray waa dardaarankiisii durucdaasa kaa maqan waxaan ugadan leeyahay inaan dooda tabinoo dawanada garaacno aan maan saddexdaa dulka xaaris weeyaan lagu kalana waxay tahay daafkii indhaha helay ama duumaday timi sidii loo dawayn lahaa dictoorkaad su-aal tiri daacuunku naga guur kuma dabargo uu yiri aqoon-yahana dooraasana waa darsaayey oo jeermigii dulmiga waday hadba dacar u qoosho iraab lagu daweeyiyo sundulaysa soo helay waxaan ugadan leeyahay boogahana daashaday danyartoo midowdiyo ficil baa u daawo ah sheekh bashiir bal daalaco wadaadadii dikriyayee daasaduu dhex keenee ku daloosha uu yidhi diintay akhriyayeen wax kastay gudubiyeen markay diisi waayeen waa kii bud doontee damdawoon kaga dhigay durucdeedu waxay tahay muruqaa dagaal gala sagaa wax dumin kara loo duno is weeyaan dhowgay tilmaantaa malaa waan dulbaaxsee aan rogaal ku dayo kale ummad aan damqan ahayn garanayn danteedoo dad daarxeen qalbigu yahay ama dhagaxdixeedii kuma noola dunidoo danni beena weeyaan dadka aan ka dhalan ee dubku noogu yaallaa dufaal maaha liitiya gaajaa dayaysoo jahli baa damsiiyoo cudur dabar jaraa yaal durucdeedu waxay tahay inta ay daruuraha qaadushooda seexdaan danyarta iyo mahaystuhu dhammaantood daryeela iyo duladara u jiifaan baahida la diidaan dowdariska heesaha soo dumooyo luuqdare hala daayo reefreef ninkii daawo uga dhiga waa dan iyo xeeshii malaa waan dulbaaxshay aan rawaal ku dayo kale ninkii garab ninkii garabku daaqow diiwaan haraayo iyo taariikhu waa duug haddaad duugta leedahay dagan maaha shicibkuiyo waa ku daacsanayaan dusha aqalka keenna adun haddaad ka siibjooto haddaad ka googataba giraan duugtabaa taal malaa wayla durugtee balaan soo dabaalo xakamaa la doontee reegan dirib u joogtiyo darmaan weeye deeley duulaan la baro oo dib u laabanayno dib u laabanayno danyarta iyo saboolkuna dusheeday ku joogaan dakanraaris weeyaan waxaa lagu dulqumayaa dibir iyo mid naaxiyo inta qaranku dayn iyo dembi uu ku leeyahay adiguna dulqaaday dulmanay xigaalka iyo digirta kala sooc doodeennu waa qaran